subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax iraad iyo aasinba waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa kulan la qaatay madaxda bangiyada dalka ciidamada dowladda ayaa gacanta ku dhigay rag ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab kadib howlgalle ay ka sameeyeen gobolka jubbada hoose faahfaahiino dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar xalay ka badbaaday wasiirkii hore wasiirka beeraha soomaaliya oo ka dhacay magaalada muqdisho dowladda soomaaliya ayaa ballanqaad adag u samaysay hooyo sheegtay in wiilkeeda afar sano uu xukun la-aan uu xidhan yahay warar kala duwan ayaa ka soo baxaya weerar madaafiica oo xalay lagu qaaday saldhig ciidamada kenyaati ay ku leeyihiin gobolka jubbada hoose ciidamada dowladda ayaa howlgallo amniga lagu xaqiijinaya ka sameeyey deegaano hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan hogaamiyaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa xalay kulan uu ka dhageysanayo cabashooyinka bulshada gobolka boqol oo la qaatay maamulka boqol iyo weliba kan xudur maamulka galmudug ayaa ku guulaystay inay xaliyaan goobood waa gadood ay sameeyeen ciidamo maamulkaasi inta u dhexaysa magaalooyinka dhuusamareeb iyo gaalkacyo wararka dibadda subaxnimadkan sambaydiinaysana waxaa ka mid ah hogaamiyaha mucaaradka yuganda bobi weyne ayaa sheegtay inaysan aqbali doonin natiijada ka soo baxday doorashada dalkaasi ka dhacday iyo hogaamiyaha la doortay ee maraykanka joe biden oo sheegay in isla maalinta uu xilka la wareegayo uu ka laaban doono go-aan oo horey u qaatay donald j trump waa subaxnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha koowaad sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay hayeen qodobada warka iyaga ugu dooron imeyn kara iyagii oo fidsan hogaamiyaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa xalay kulan uu ku dhageysanayo cabashooyinka bulshada gobolka bakool waxauu la qaatay maamulka gobolkaasi iyo kan xudur madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo ku sugan degmada xudur ee gobolka bakool ayaa xalay kulan la qaatay odayaasha dhaqanka degmadaasi kulanka uu dhowr saacadood qaatay ayaa waxaa looga hadlay xaaladda bini-aadanimo ee ka jirta degmada xudur baahiyada muhiimka ee ka jira sidii si deg deg ah looga qaban lahaa dhammaan arrimaha ka taagan degmadaasi cabdicasiis xasan maxamed laftagareen hogaamiyaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa si gaara uga xog waraystay odayaashii uu la kulmay iyagoona u gudbiyey cabashooyinka heesta gobolka boqol iyo degmooyinka islamarkaana uu sheegay in si dhaqsiya looga jawaabo maadaama ay haysato xaalad adag qaar ka mid a odayaasha dhaqanka oo goobta kula hadlay warbaahinta ayaa u sheegay in madaxweynaha koonfur galbeed uu ballanqaaday in gurmad la gaarsiin doono degmada xudur iyo deegaano kale hoostaga sidoo kalena ay fulin doonaan mashaariic
waxaynu kulnay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis maxamed xasan laftigareen waftigus hogaamiyahay unoos weydiini masaadhowayani masenuwarsudaani warar badanna nii sheegni dhibaatada ku jirta gobolka bokoolna nii sheegni isuulu maaragna saraflaniin ku jawaabi ani maaragna gobolka dhibaatooda un sheegni mase jiriirin haatoy mase amniga haatoy mase maaragna sidilanaga kor haatoy owsine oo ballanqaadi masunooskaaf goroni ani amnigan waa lagu qabdaw ani jididkani la furaw ani maaragna walbadan la socdaayan warkana noo ajiibi sasarablaan hanin dhawaay sasarablaan soo geekilaay kooyata noogayi oogudona kulugna ninka dhaki isoo waabagnaabsana deedanka maadyaana waliba hortaba ka kasaanay langma aragne iso oo ma aragna midaadlay la dooradi soo langalaama saarna qudurniinkooyi gobolka bokool walbadan ku qobadi walbadan in gargaari walbadan in dadaali mase hoolajayjab mase hayna dawlad badan ma aragna wal kusheeni mase mbayl mase lacday ownuna hati ku sugaan wal al walaay dawlad kasta noo kirin dalii dibad bannaan ajanabi mase dawladda federaalka wal alla walaay lagu falaa isugu intabroogaana isugu ku codsadaana una amaransiyaana hooganka lahayna tale tusaalelana sabaygunan jeedinin noo ajiibi tiisulikooynanin sheegi warkaanin meelfaylalaskala dhaki anti tale badan unisweydaarsaloonana haka gunaanadi anti walnan hakradaananinka gunaanadi anti hadari handhaban reebadaananinka gunaanadi anti dawlado meel dhari meeldhow meel jaraanbusu la hadalaayo maarin walaa lungubaanyi mas walaan sheegow leh mas walaa ku qaadowle isuguna ku sugaan niin sheegi waanu ku ajiibni saasaga dhammaysan ayaan ka faraxsanaa inuu ee, madaxweynihii koonfur galbeed mudane cabdicaziis maxamed lafti garan anigoo ee, geedka wafdi balaaran uu hogaamiye u ahaa ee magaalada madaxda gobolka boqol xudur qooy ee waqti xaadirka un hata ee, tv ku hadlaawna ee, shirkii ha gebagabaawi sidii leenka tala galay inaan gebagabaawi ee la kulmi maamuladii gobol iyo degmo ee sideed degmo xudur iyo tiilo iyo rabdhuur iyo gobolkii iyo dhammaan ururadii bulshadii sida ee manaaqyadii iyo haweenkii oo dhammaan la kulmi ee si hoose lanis waraysidii ee waraysi hoosaan luweeldhadii ee alxamdulilah shirkana sileen ka talagalayaa aan gebagabaawi iyadanaan ka faraasanya madaxweynaha hambalyeen mahadnaqaana sidiisu macnaha xudur oo geeg xaaladii ee walaayar macnaha barnaamijyadii culeys badan ku jiran usxabooqday ka kooy armooyana insha allahu maadaama madaxweynihii koonfur galbeed luuga wabaa ka raji weyna ani barnaamijyadaan waa lagu qabada doona haddii laa era ee madaxweynahana ballanqaaday rantiye iyadana mahadsantiin marka barnaamijkan ee shirkiina saasaa gebagabaawi
degmada xudur ayaa waxaa go-doomiyey dagaalyahanada al-shabaab waxaana la sheegay in dalka halkaasi ku nool ay haysato xaalad adag oo baniaadinimaha islamarkaana ay u baahan yihiin in wax laga qabto waxaana wax ka qaban laha wax qabqaban la-aana ka jirtaan degmadaasi lagu dhaliilay xildhibaanada iyo wasiirada kasoo jeeda ee dowladda iyo weliba maamulka koonfur galbeed isugu jira ciidamada dowladda ayaa gacanta ku dhigay rag ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab kadib howlgalle ay ka sameeyeen gobolka jubbada hoose ciidanka xooga dalka soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay howlgallo ka dhanah dagaalyahanada al-shabaab ka sameeyeen deegaanaha oo dhowr ah oo hoostaga degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose ciidanka dowladda ayaa howlgalkaasi gaara uga fuliyay deegaanada kale ah koban bangiini araare iyo weliba deegaano kale hoostaga degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose halkaasi oo la sheegay inay ku suganayeen xubno ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab taliyaha ururka konton iyo lixaad guutada koob iyo tobanaad qeybta afartan iyo saddexaad oo markii howlgalka soo gabagabowlay ay la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in howlgalkaasi lagu soo qabqabtay xubno ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab ee halkaasi ku sugnaa sidoo kale taliyaha ayaa intaasi ku daray in ujeedka howlgalkaasi ay sameeyeen ciidanka xoogga dalka uu ahaa mid lagu doonaya in lagu xaqiijiyo amniga deegaano la- waa deegaano ay dhowaan la wareegeen ciidamada dowladda soomaaliya oo ay weheliyaan kuwa nabad ilaalinta midooda afrika ee soomaaliya u jooga ee amisom taliyaha ururka konton iyo lixaad guutada koob iyo tobanaad ayaa sheegay in howlgalkani ka dhanaa dagaalyahanada al-shabaab ee laga wado deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose uu sii socon doono islamarkaana ay qorsheynayaan howlgallo kale dhinaca kale saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ee howlgalkaasi hogaaminayso oo aan si hoose ula xirinay ayaa inoo sheegay in howlgalka uu socdo muddo ka badan waa muddo ka badan afar maalmood kuwaasoo ay ku xaqiijinayaan amniga deegaano iyo degmooyin hoos yimaada kismaayo ka naagdhow degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose isigana iyagana doonaya inay isugu furaan magaalada kismaayo ee wadada xariisa degmada jirib oo ay gacankoyntooda in muddo ay haystaan dagaalyahanada al-shabaab deegaano iyo degmooyin kus- deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka jubbada hoose waxaa gacan koyntooda haysta ama ku suganba dagaalyahanada al-shabaab inkastoo aysan marar qaar ay weeraro kala kulmaan ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka jubbaland si kastaba ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa maalmihii lasoo dhaafay howlgallo waxay ka wadeen deegaano dhowr oo ka tirsan gobolada dalka waxaana xusid mudan intii uu socday howlgalkaasi qaarkood in ciidamada lala eegtay qaraxyo miinaa kuwaasoo u suuragashay ugu dambeyn in ciidamada dowladda ay kadib ay howlgalladaasi gacanta kusoo dhigaan dagaalyahano ka tirsan al-shabaab ciidamada dowladda ayaa howlgallo amniga lagu xaqiijinayo dhanka kalena ka sameeyey deegaano ka tirsan degmada matabaan ee gobolka hiiraan maalmaha maalmihii u dambeeyey deegaano iyo degmooyin hoos yimaada degmada matabaan waxaa ka dhacayay dilal iyo weliba weeraro ay isku fulinayaan al-shabaab iyo dhanka kalena weeraro ay isku adeegsanayaan iyo dilal ah aanooyin qabiil oo halkaasi beelo walaala ah dega ammaanka deegaanada iyo degmooyin hoos yimaada degmada matabaan ayaa si aada loo adkeeyey maalmihii u dambeeyey iyo weliba saacadihii lasoo dhaafay iyadoo ciidamada dowladda ka tirsan ay howlgallo ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada matabaan oo ay badatay khasaaraha iyo weliba dhibka ka soo gaaraya shacabka halkaasina isu gumaadayaan beelo walaalaha oo halkaasi wada dega ciidamada wadataa gaadiidka dagaalka noocyadiisa kala duwan ayaa sida la sheegay waxay tageen deegaano hoostaga degmada hamataban halkaas oo ay dhowaan ay tageen xubno ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab sidoo kalena mararka qaar ay ka dhacaan colodbeeleedyo dilal aanooyin qabiil lisugu geysto iyagoo maalmihii u dambeeyey dilalka ay aada usoo badanayeen deegaano iyo degmooyin hoos yimaada degmadaasi mas-uuliyiinta degmada matbaan oo aan la xiriirnay ayaa inoo sheeg in ciidamada ay guryaha qaar baaritaano ay ka sameynayaan halka marar qaarna ay dhulka miyiga iyo hoostaga degmada matbaan ay howlgalka iska sameynayaan kuwaasi oo ku xaqiijinayaan amniga deegaano iyo degmooyin hoos yimaada degmadaasi saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka hiiraan faahfaahin kamaysa bixin howlgalkaasi inkastoo mas-uuliyiinta ugu sarsalaysa oo aan simbey la xiriirtay ay sheegeen in howlgalka ay wadaan waxna lagu soo qabtay hase yeeshee in loo madax bannaan ayaa inoo sheegay in ciidamada ay howlgalkii ku qabteen dad fara badan ee u badan dhallinyaro loogana shakisan yahay inay la shaqeyn jireen dagaalyahanada al-shabaab howlgalka ay ciidamada dowladda ka sameeyeen ee degmada matbaan iyo deegaanada hoostaga ayaa waxaa ku su-aadayaa xilli warar ay soo baxaya ay sheegayeen in taliyaha booliiska soomaaliya uu shaqo joojin ku sameeyey taliyaha booliiska degmada matbaan kadib markii degmadaasi kusoo dhowaadeen xubno ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab islamarkaana ciidanka booliiska ay degmadaasi isaga baxeen degmada matbaan iyo deegaano hoos yimaada maalmihii u dambeeyey waxaa ka dhacayay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda halkaasi ku sugan iyo weliba dagaalyahanada al-shabaab iyagoona mararka qaar ay dagaallo iyo weliba dilal ay isugu geysanayeen colaada oo ka dhexaysay aanooyin qabiili weliba beelo walaalo ah oo halkaasi wadadaga faahfaahiino dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar xalay uu ka badbaaday wasiirka beeraha soomaaliya warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qarax xalay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya qaraxaasi ayaa waxaa la sheegay in uu kasi gaara uga dhacay degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir iyagoona xalay weerarkaasi la sheegay in lala aegsaday wasiirka beeraha xukuumadda soomaaliya ilaa haatan lama xaqiijin khasaaraha rasmiga ee qaraxaasi ka dhacay walow la sheegay in gaarigii uu watay wasiirkaasi goobta ku burburay dadka agdhowaa goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa warbaahinta simba u xaqiijiyey in wadadaasi uu qarax ka dhacay qaraxaasi ayay sheegeen inuu ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso iyadoona goobta qarax oo ka dhacay uu marayay wasiirka beeraha xukuumadda federaalk soomaaliya inkastoo ugu dambeynna uu ka badbaaday warar hoose oo soo baxaya ayaa sheegaya simbana ay helayso in dhaawac uu soo gaaray ilaalada wasiirka beeraha xukuumadda soomaaliya walow ilaa haatan aan la xaqiijin khasaaraha rasmiga ah ee qaraxaasi sida gaarka uga dhacay degmo ka tirsan gobolka banaadir maamulka galmudug ayaa ku guuleystay inay xaliyaan gadood ay ciidamada maamulkaasi ka sameeyeen inta u dhexeysa magaalooyinka dhuusmareeb ee gaalkacyo maalmihii u dambeeyey ciidamo ka tirsan maamulka galmudug ayaa waxa ay gadood ka sameynayeen inta u dhexeysa magaalooyinka gaalkacyo iyo weliba dhuusamareeb afhayeenka daraawiishta galmudug yabaal xaaji aadan oo walbaahinta simba la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ciidankaasi hadda maamulka galmudug ay ku guuleysteen inay xaliyaan iyadoona uu sheegay in arrimaha ugu weyn ay ahaayeen ciidankaasi gadoodkan ay u sameyn lahayeen u sameynayaan uu sheegay inuu ahaa muusheer la-aan ay ka cabanayeen dhowr bilood aan la siinin ciidankaasi halkaasi ku sugan
maadaama afar mar ay lacag qaateen lix biloodna aysan waxba qaadan kuwanin joojiya aan la wada siinin waxayna hadda geesu dhaafi wasaaradaana geesu dhaafi ishay maaliyadana aysan afba ku lahayn gadoodka noocaas buu ahaa waxaa qasar in xalay iyo maanta iyo la xameeyo magacyadeedii kombiyuutarka lagu shubee ma garatay markaasaa dowladdana u hambalyeelayaa maamulkana u hambalyeelayaa ciidankana wacdinayaa la dardaarmayaa askariga haddii lacag qaato waxaa lagu leeyahay sheegsheegayaa gadoodkooda wuxuu ku sinaa shalay iyo baraad iyo jig saddex maalin waa ka sameeyeen bilaadka galinsoor waqooyigeeda wadada dheer ee laamiga ah ay xireen cidna wax ma yeelin dee baabuurtana waqooyi iyo koonfurba maamulka ka qaata lacag badan cidna lacag kama ay qaadaynin wax baxayaa ma jiran wax dhaawaya ma jiran bay yidhahdeen marka lala heshiiyey ayadaas in laga baxa iyo in kale bal aan ka warqawso xaquuq la-aan xaquuq la-aan xaquuq dhammaanba wadadayna qasab hadas wakiilan xaaladda wadadayna bidirtaa wadadaysaaba dii maradii madaxweynihii wixii maamulkii ay maamuuseen ciidamadoodii iyaguna waa in shaqo diyaargaroobaan baa oran karaa maamulkana dee kor iyo koor baan leeyahay howlba hawl ay qabsan waayeen baa dowladuhu ka cabanayeen haddii hadda hawshii qabteenna ciidankuna hawl baa laga rabaa iyagana inay amar qaataan inay kala dambaynta iyo amniga soo celiyaan ay difaaca dalka u istaagaan marka markay wax qaataan oo rasmi ah baarqambalyada iyo gudbinayaa wuxuu maaragtay madaxweynaha madaxweynaha madaxweynaha sidiisaba waa bar bahad oo leelay ninkii dee soomaaliya heshiisiiyey ah madaxweynaheen waa midka boqorka ka ah ee maamul goboleedada qaramada midoobay jaamacadda carabka yurub igad qolo kasta waxay isku keeni weyday maamul goboleedada iyo dowladda federaalka madaxweynihii isku keenay buu ahaa moogtahay mareer kow laba saddex afkee lagu jiray muqdisho sharci noqday si kastaba deegaano iyo degmooyin hoos yimaada magaalada dhuusmareeb oo na dhexaysa magaalooyinka gaalkacyo iyo dhuusmareeb waxaa maalmihii u dambeeyey gadood sameynayay ciidamo ka tirsan maamulka galmudug oo hogaamiye axmed cabdi kaariya qoorqoor iyagoo la sheegay in ciidankaasi si weyn uga cabanayaan mushaar la-aan oo aan la siinin ilaa bilo ku dhow saddex bilood iyagoona markii ugu dambeeyeyna shalay ku guuleystay ilaa maanta in ciidamadaasi xal waarto u helaan maamulkaasi galmudugga ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa kulan la qaatay madaxda bangiyada dalka faysal cabdi faarax ayaa qaadanigaya
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane waa ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa waxa uu markaasi booqday islamarkaana uu kormeer ku tegay xarumaha wasaaradaha caafimaadka warbaahinta dhaqanka iyo dalxiiska iyo haweenka iyo xuquuqul insaanka biyaha iyo tamarta kalluumeysiga iyo kheyraadka badda iyo xarumaha warbaahinta qaranka kormeerka ra-iisul wasaaraha ayaa qeyb ka ahaa howlaha korjoogteynta ah ee lagula soconayay shaqooyinka wasaaradda xukuumadda federaalk soomaaliya iyo hay-adaha kale ee dowladda qorshahaasi oo ku saleysnaa isla xisaabtan iyo sidoo kale hufnaanta iyo dahafurnaanta si mar walba ayaa lagu yiri warkaa soo baxay xukuumadda federaalk soomaaliya waxaana sidoo kale looga hadlay horumarinta horumarada markaasi wasaaradaha iyo dardargelinta howlaha shaqo ee hortebinta leh ee howlaha dowladda u yaala ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa xarumaha wasaaradaha ku booqday kulmana la qaatay wasiirada iyo wasiir ku-xigeenka waxaana uu wasiir walbahay ka xog wareystay qorshihii u degsanaa iyo soo gudbinta barnaamijyada xukuumadda ee boqolka maalmood ay kala saxanayeen ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale booqday xarumaha warbaahinta qaranka waxaana uu sidoo kale kormeeray islamarkaasna uu bogaadiyey shaqada iyo maamulka howlaha ay bulshada iyo shacabka soomaaliyeed u hayaan ee la xiriira wargelinta wacyigelinta iyo sidoo kale isku xirka dowladda iyo dadka shacabka ah ee soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha ayaa bogaadiyey shaqooyinka ka socda wasaaradda waxaana uu faray in gacan looga adeegsado shacabka islamarkaasna gacanta looga adeego shacabka gacanna doorashada markaasi lagu galo si aysan halkan markaasi shaqooyinku ay yihiin kuwa ka socda ay u noqdaan warar kala duwan ayaa kasoo baxaya weerar madaafiic ah oo lagu qaaday saldhig ciidamada kenyaatiga ay ku leeyihiin gobolka jubbada hoose ciidamada kenyaatiga ee gobolka jubbada hoose ku sugan ayaa maalmihii u dambeeyay waxa ay weeraro kala kulmayeen ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab kuwaasoo ku sugan deegaano iyo degmooyin hoos yimaada degmooyinka hoosungo weliba degmooyinka agdhow warar dheeraad ah waxaa laga helayaa in rag ama weerar hobiyaala xubno ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin maamulka jubbaland deegaanka lagu magacaabo hoosungow oo ka tirsan gobolka jubbada hoose dadka deegaanka qaarkood waxay sheegeen inay maqlayeen dhawaqa rasaas iyo weliba hoobiyaal qaarkood ka dhacayay gudaha xerada kuwaas oo aan weli la xaqiijin khasaaraha ka dhashay soona gaaray ciidamada kenya iyo kuwa jubbaland oo xeradaasi ku sugan dhinaca kale al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi hoobiyaasha waxayna sheegeen dhowr xubno ay ku dhaawaceen gudaha saldhigga islamarkaana khasaare ay gaarsiiyeen ciidamada kenya inkastoo aysan jirin wax rasmi ah oo kasoo bixin ama ilaha xaqiijin kara warkaasi dhinaca kale maamulka deegaanka usungow oo si toosa ay ula xiriirsay saaka warbaahinta simba ayaa sheegay in weerarkaasi uu jiro laakiin ilaa haatanna aysan wax faahfaahin ka bixin karin khasaaraha rasmiga ee weerarkaasi ka dhacay iyagoo la sheegay in weerarkaasi ay kaga yimid ay sheegeen dhinaca dagaalyahanada al-shabaab oo kasoo weeraray dhinaca koonfureed ee magaalada kismaayo iyo weliba deegaanka husungow oo xalay weerarku ka dhacay wararkaas waxay sheegeen inay intaas ku darayaan ciidamada kenyaantiga dhibta waa dhankooda ay tiro hoobiyaala u joobeen dagaalyahanadii xalay weerarka kusoo qaaday kuwaasoo ka dhacay duleedka deegaanka husungow oo ay ku sugan yihiin dad shacab wararkii u dambeeyey ee naga soo gaaraya deegaanka husungow ayaa waxay sheegayaan in ciidanka kenya iyo kuwa jubbaland ay wadaan dhaqdhaqaaq ciidan saaka ay kaga jawaabayaan weeraradii hoobiyaasha oo xalay lagu soo qaaday saldhigyada ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaankaasi husungow isku soo wada duub al-shabaab ayaa inta badan waxa ay weeraro ka qaadaan fariisimaha ciidamada kenyaatiga oo ka tirsan kuwa amisom ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose inkastoo ciidamada dowladda kuwa maamulka jubbaland ay weheliyaan kuwa ciidamada kenya oo ka tirsan howlgalka nabad ilaalinta midooda africa ee amisom ay wadaan howlgallo ee dhaqdhaqaaq ciidan kuwaasoo ay ka sameynayaan deegaano iyo degmooyin hoos yimaada degmada jamaame waxaana howlgalkii u dambeeyey shalay ay ka wadeen deegaanka waa degmada jamaame kuwaasoo dhowaan al-shabaab ay kala wareegeen ciidamada dowladda iyadoo ciidamada dowladda federaalk soomaaliyana ay maalihii lasoo dhaafay howlgallo ka sameynayeen deegaano dhowr oo ka tirsan gobolada dalka gaar ahaan gobolka jubbada hoose waxaana xusid mudan in ciidamada inta badan ay kala kulmaan weer qaraxyo dhanka dagaalyahanada al-shabaab waxaana weerarkii u dambeeyey lagu qaaday deegaanka shalay la weeraray ilaa xalay ee hoosungow iyagoona wararkii u dambeeyey howlgallo iyo weliba weeraro isdabajooga ay ka soconayaan gobolka uu hogaamiyo madaxweynaha jubbaland dhowaan ayay ahayd markii hogaamiyaha maamulka jubbaland uu la hadlay taliska ciidanka weliba ciidanka ku sugan duleedka magaalada kismaayo isagoona sheegay inay suku furaan magaalooyinka iyo weliba degmooyinka waaweyn oo gacan kuhayntooda al-shabaab in badan ay isa haystaan kuwaasuu sheegay inay wadaan howlgallo lagu baaray lagu baaritaan waa baaritaan lagu sameynayo laguna la wareegayo deegaano iyo degmooyin ay al-shabaab kaga sugan yihiin gobolada jubbooyinka guud ahaan dhegeystayaal waxaa halkaasi ku dhan warkii subax oo aad kala socoteen raadiyaha simba warka anigoo anas maxamed soomana soo saaray halkaana idinkala socodsiinayay maxamed kalfaa farsameynaya cidda warka iyaguu seega waxay dib uga daalacan karaan barta internet-kan ku leenahay w w simba dot net waad ku mahadsantihiin dhegeysiga iyo la socodka warkayaga subax
warniyo goormaa timid dibiddanba kugu ogaay aniga shal yaa imid shal maa timid Haa.
alxamdulilah marka xal iyo raadiyaa daarta haye waxaana maqlaa siimba waa wareejiha siimba siimbadaa maxaabaniya idaacad bu waaye siinba aliira magaceeda siimba le wax waaye sacaa codkeeda laga ka saaweyninka
raadiyo simba waa idaacad islaamkii ummadaas u dhaxayso ujeedada guud iyo abbaartay ku shaqaysana waa astaan nabadeed radio simba ambaqaadka howsha bulshaday u adeegtaa waa aslax qarameed oo akhbaaraadka adduunka ay aad u soo tabisaayo idhahday tabinaysa iyo iibka suuqyada yaalla nooc walbay sharaxdaayo u sheegtaa inta moog bagaashyaalla baqaarkiiyo maqaasiin afka jooga alaabtii ay ku daaday idhahday baahinaysaa irdaha loogu furaay raadiyo simba ogaada radio simba in maqashi in madadaali iyo ogeysiisyo muhiimay gaarsiisaa ummadoo dhan ee ruuxii idha u baahdow ha moogaan ha moogaan radio simba idaacadda simba waxay ku taallaa daarta alkhaliij kalena xiriir taleefon lambar shan iyo labaatan soddon iyo sideed labiyo toban ama lixdan iyo shan afartan iyo shan toddobaatan iyo afar
dhammaan waxaa laga codsanayaa dadka muslimiinta inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka arraxmaan oo bilow ah bismillahi raxmaan raxiim alla wuxuu leeyahay watacaawanuu cala albiri wataqwa walaa tacaawanuu cala alismi walcudwaan samafalka iyo wanaagga isugu kaalmeeya xumaanta iyo dembigana ha isugu kaalmayna dhammaan marka dadka muslimiinta muxsiniinta waxaan ka codsanaynaa inay masjidka masjiduraxmaan layidhaha ay nagu saacideeyaan ay noogu kaalmeeyaan dhammaantood waxaa waaye qof walba wixii uu dhiibta uu hormarsado isaga ayaa iskale wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuh wax alla wixii aad hormarsataan adinka ayaa iska kale wixii qofka uu dhiibo khayrana ilaahay wuu bedel ayuu ka siinayaa marka waxa waaye ilaahay jababkiina iyo akoonadiina fura si uu ilaahay bedel idinkaga siiyo sideedana qofka waxa waaye maalin walba markii waagu beryo laba malag ayaa ilaahay soo diraa labada malag midna wuxuu leeyahay allaahuma acdi munfiqan khalafan ilaahu midkii wax bixiya bedel khayr qaba sii allah midka kalena wuxuu leeyahay allaahuma acdi mumsikan talafan ilaahu midkii wax haysta oon waxba bixin ilaahu wuxuu haysta kadil ayuu leeyahay marka waxaan idinka codsanaynaa masaajidkaas masjidu raxmaan la yidhaahdo oo ku yaala gumbacool oo waxa waaye ku yaala xaafadda alcadaala gumbacool ama shumiteerka agaarkiisa inay qof walba waxay awoodda ay ku saacidayso ay noogu soo dhiibto ayna halkaa ay ay noogu soo hagaajiso nambarada aan waxawaaye idiin sheegna oo aan maanta dhan idiin yeerinaynay inaad halkaas noogu soo hagaajisaan ilaahayna waxaan idinkaga baryaynaa inuu bedel khayr qaba idin siiyo qofkii waxawaaye awlaad ay ka maqan tahay awlaad allah u sahlo qofkii cilmi uu ka maqan yahay ilaahay cilmi ha u sahlo qofkii cibaada ay ka maqan tahay cibaadada allah u sahlo qof walba meeshii oo ka nuqsaan uga jirto allah ka kaba ayaan idin leenahay qofkii ilmihii ay waxawaaye caasi ka noqdeen ilaahay waxawaaye baari allah uga dhigo qofkii ilmaha waxbarashada ay ku cuslaatay waxbarashada allah u sfudeeyo dhammaan dadka ku sugan gudaha dalkii dibaddiisa waxaa laga codsanayaa inay ka qayb qaataan sii socoshada dhismaha masjid arraxmaan oo bilow ah waxaanu walaalayaal fursaddan qaaliga ah aanu doonaynaa inaan u soo bandhigno dadka walaalaha ee muslimiinta ah ina dhegaysanaya iyo kuwana daawanaya ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ku sugan waxaan ugu baaqaynaa inay soo gacan siiyaan oo jeebabkooda iyo akoonnadooda iyo gacmahooda iyo wejiyadoodaba ay u furaan masaajidkan la yidhaaho masjiduraxmaan ee ku yaalla gumbacoole waxaa la doonayaa marka in fursadda qaaliga ah beydka ilaahay looga faa'iideeyo si masaajidkan dacwada iyo diinta iyo khayraadku ay uga sii socdaan ilaa qiyaami saaca si aad lacagtaad u sadaqaysato fadlan ku dir salaam bank acon soddon iyo saddex lixdan iyo kow labaatan iyo sagaal sagaashan iyo saddex daabshiil bank eber eber konton iyo toddobo sagaal sagaal sideed hormuud e v c plus eber lix hal sagaal toddobaatan iyo lix konton iyo sideed eber sideed ama eber lix hal afar sideetan iyo sagaal soddon iyo shan sideetan ii dahab eber lix hal labo sagaashan iyo toddobo lixdan iyo shan sideetan sideed fadlan aan u istaagno ka qayb qaadashada masjidka arraxmaan oo bilow ah dhismihiisa hadda dhiib oo hadhow hel adoo u baahan
ogeysiis waxaa la ogeysiinayaa dhammaan bulshaweynta ku nool magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda in xarunta ilays caafimaad oo ku taala degmada hodon gaar ahaan inta u dhexaysa isgoyska banaadir hotel diblomatic kasoo horjeedka wakaaladii hore ee biyaha ay bulshada soomaaliyeed ee ugu talagashay adeeg caafimaad ay mahadiyeen bulshada adeegyada caafimaad ee xarunta ay bulshada soomaaliyeed ay ka heli karaan waxaa ka mid ah kombyuutarka uurku jirka e c g masaaj ay kuu samayn doonaan dad xirfadlayaal ah toobin casriyeysan fiisitarbiya lafa jucin farmashi casri ah oo aad ka heli karto dawo herbal ah iyo mid kiimikaal ah iyo shaybaar casri ah wixii faahfaahin dheeraad ah waxaad kala xiriiri kartaa xarunta ilays caafimaad eberli xalshan sagaashaniyo afar afar afar afartaniyo sagaal eberli xal lix sagaashaniyo afar afar afar afartaniyo sagaal eberli xal toddobo labaataniyo sagaal siddeetaniyo kow labaataniyo siddeed haddaba horuu gaara xarunta ilays caafimaad oo aad ka heli doontaan adeeg caafimaad oo idin qanciya
دار مكة بيت الشفاء هيربال ميديسين
dadka duljooga daartan adduun dadba waa cayn duulbukana waa jiraa horaarta u daadeg dadkana maqashii cirbaha hadday kaa dildilaacaan jirka uu kaa duugoobo dadka ku garan waayeen dabiibsa uma baahni daa'im ha kula jiree daada maasada aad daliilisay haddaan mid kale ku sii daro wejiga haddee nabra ka soo daakiraan tintana ay kaliga daadanayso daba soo uma baahna daa'im ha kula jire daacad ruuxii ku jecel daawo kalama quuseen dadkuna waxa aynu ku dugi daaru maka baytushifa herbal inta aan dul marnay kareemo iyo saliido u daawaa maqaarka aan diirka ka dhigayn duubkana aan kaa dhigay daarul maka baytushifa herbal medical baa diyaar kula daarul maka baytushifa waxay soo saartaa saliidooyin herbal ah kuwa oo tayadooda la hubiyey saliidaha ay soo saarto waxaa ka mid ah saliid laga sameeye huruudda saliid laga sameeye cambaha oo aad u tayo badan